الله أكبر الله أكبر الله أكبر
halkan waa deegaanka nasrudiin oo horey loo ohan jiray hilow kaale oo hoostaga degmada barawe ee gobolka shabeellaha hoose waxaa degta beesha ansaarta ah ee ciroole taas oo marar kala duwan garab istaagtay halgan ka dhanka shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo weliba dhinacyada caawanaya iminka waa xilli maalin ah qorraxduna ay kulushahay bacdal duhur ayaa meel bannaan oo ku taalla deegaanka nasrudiin waxaa soo istaagay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo weliba marti sharaf ay goobta ku caasumeen ujeeddaduna waa in ay beeshu bixiso xoole ay ugu tala gashay inay ku garab istaagto ciidamada xarakada al-shabaab almujaahidiin ee dagaal kula jira ciidamada shisheeye iyo weliba kuwa maamulada la shaqeeya dadku waa kuwa aad u qiiraysan waxaana isqabsatay takbiirta الله أكبر الله أكبر الله أكبر
ugaaska beesha ciroole ugaas ibraahim maxamed nuur islamarkaasina ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa goobta ka hadlay waxaad ogaataan adduunka ilaahay baa abuurtay dastuurka uu soo dhexdhigayna ku takon qur'aanka waaye nin kastoo diidana waa diidnay caalam ma jiro ilaa dastuurkii loo soo dhiibay caalamka ku tukan qur'aanka waaye ciddii ma rabna ay tiri ama gaalo ha noqoto oo saliibi ah ama gaalo ha noqoto majuusi ah ama gaalo ha noqoto murtad ah kutubkaas qur'aanka waxaan ahayn annaga dunidan in lagu xukumo diyaar uma nihin mid kastoo iswaalana ama kutubkaana u soo dambaynayaa ama annagaana la weynaya ama ayagaa la weynaya allaahu akbar waxa uu sheegay in ay wareejiyeen toban neef oo geel ah iyo in ka badan konton neef oo ari ah iyo weliba boqol iyo konton kutub oo ah kuwa qur'aanka kariimka ah waxa uu sheegay in ay ugu tala galeen in la gaarsiiyo ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxaa xusid mudan in ariga ay dhiibeen haweenka beesha halka geelana ay odayaashu soo aruuriyeen waxaad ogaataan xoolaha meesha dhooban waxaa soo dhiibay ariga iyo kutubada qur'aanka ah gabdhaha reer ansaareed ee beesha ciroole ayaa dhiibay oo igu soo wareejiyey anna aan ugu wareejin doono wilaayada islaamka oo wakiilka ugu ah harakatu shabaab almujaahidiin wax allaa wixii gacantayna ku soo dhaca inaan ku wareejino ayagaana geenaya sufuurta iyo meelihii looga tala galay hadda markan gabdhaha ansaarta waxaan kala wareegay kutubadaas qur'aanka ah iyo arigan faraha badan ayaan kala wareegay waa konton iyo laba neefoo ari ah waxayna ku wareejiyeen ciidamada xarakatu shabaab almujaahidiin ee ku kala sugan furmaha bariga afrika meel kastoo ay ka joogaan ayay u soo dhiibeen waxay kaloo diyaariyeen kutubadan qur'aanka ah oo loo diyaariyey in loo geeyo wiilasha jooga safuurta hore oo la dagaalamaya gaalada habeen iyo maalin ka dhiijinayo habeen iyo maalin dhaawacayo habeen iyo maalin dilaayo baabuurtoodii soo furinayo ragga ayaan hee kutubadaas loo soo dhiibey sidii mar allaala markii habaddu ay ka istaagto ay ugu nastaan annaga waxaan ku nasanaa kitaabka alle waxaan ku huridnaa kitaabka alle waxaan ku raaxaysanaa kitaabka alle wax kaloo na anfaca amana deeqo adduunka ma yaalin ninkii nagula dhegana waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilaah kitaabkaas qur-aanka ayaa samada dhulkan ilaahay lagu xukumayaa waa la waayey annagana waana la waayey allaahu akbar tirada geela geela waxaa igu wareejiyey nuqubada beesha reer ciroole oo ku saabsan nuqubadii geela soo aruurisay waxay igu wareejiyeen toban neef oo geel ah haddeer inta waxaa taagan siddeed neef oo geel ah laba neef oo geel ah jaa ciidamada ayaa haddeer xalay habeera loo qaaday ayaga ayaa ciidankii loo dhowaa ayaa loo geeyey ciidamadii kale furumaha joogana geelan asigaa u socdo iyo geel ka badanoo naga sii horreeyo aan soo dhiibnay iyo geel ka badanoo haddeer geen doono ayagana furumahaasay u socdaan waxaad ogaataan gaaloy wiil aabbihii dagaal diyaar u ah inuu gabado ka sugi maysid wiil aabbihii daba socdo hooyadii daba socoto oo rabaan dhammaantood inay aakhiro aadaan imaa qur-aanka in lagu dhaqmo dad doonayo cidna kama adkaan karto gaaloy ha isku daalin dalka isaga bax murtadiintu waxaan leeyahay dalka waa dalkaad u dhalateen diintii lidinku hooyadiina lagu nikaahay waaye diinta idin sheegayno haddii aad dadnimo idinku dambayso diintiina u toobad keena dadkiina soo dhahgela toobada waa furan tahay haddaad diiddaan idin diidnay waxaan idin diyaarsan inaad dunida lidinka waayo ama in annaga dunida ka tagno qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee beesha coroole ayaa goobta ka hadlay waxaanay faahfaahin ka bixiyeen sida ay ugu heelan yihiin garab istaagga jihaadka ka socda soomaaliya maantana annagana maxaana dhah yaallaa kitaabullaahi yahdi wa sayfullaahi yansur kan maxaa waaye marka annaga aan ku dhegana akhwaani marka goolliba haddii unigeeda la qaato ka waran oo la qabsada waa weeraraysaa soomaa beel haddii ugaaskeeda hor kacay gabdhihii soo istaagan jihaadkii oo la wada aada biidnillaahi ma qabsan doonaan ilaa oo kutubkaas horteenna yaalla geyiga soomaaliya oo dhammaan baa loola socdaa maahan muqdisho keliya ma ahan ha ogaadaan sidoo kale haweenka ayaa goobta ka hadlay iyaga oo ku dheeraaday siday ugu qanacsan yihiin inay jihaadka kaalin ka qaataan
ragga akay haddii aan qaadfeena wallaahi salaad ma la tukudfeena mana la soonfeena mana la salaadfeena mana sake ma la dhiibfeena laa ilaaha ila laahna ma la irfeena macnaha la ajala gaalow andi ku koyti dartaa raggii hor surumay oo nafsadiisow huray oo ilaahay dartaas ongohay oo himee i maalan awlaadiisow iyo aradiisow iyo macnaha waalidiintiisow kahajiroodan oo una dartana macnaha inaa hijaabaakana hurnagdaan akaw inaa ogaadaan macnaha inaa macnaha gabdha oo usow walaalaakiisow agaa ka dambooshaa inaa ogaadaan inaa hooyayaalkiisow macnaha oo usow dhaleen oo jeelyaan macnaha inaa ogaadaan ka dambooshaan wiilishana macnaha inaa laga damboosh inaa ogaadaan iska tashanay macnaha haddii una ansaar agna beesha eroola agna yaa ayuhal mujaahid yaa ayuhal ansaar ansaar iyo mujaahid iska tashani wiilishana furmaa u jaraan walaalaakana furmaa u jaraan andi una hadda oo gemaalanda andi rugoogta una heeshnana wal kale muu heeshna macnaha haddii korasna ina anqamaas iyo istishaahada macnaha furmaa ina wadna waa naga go-anta haddii una ansaarta agna beesha eroola hooyooyinka odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu casumay kulankan beesha coroole ay xoolaha kula wareejinaysay xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa ka mid ahaa odayaashii halka lagu casumay suldaanka xawaadle ee koonfurta soomaaliya suldaan aadan tifow waxa uu sheegay in ay rajo ka qabaan in ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay la wareegaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya horta meeshan lagu lagu waddaa lagu kala socdaa sideedaba waa laba labaa jirto kooxna xasan garguurtaa la baxay kooxna abuu cubaydaa la baxay koox saddexaad dhexda kuma jirto insha allahu tacaala annagu haddee saan ognahay oonna isk- waana iska warqabnaa kolley waa fariiqii madaxweynaheenii abuu cubaydaan nahay insha allahu tacaala biidni illaahi tacaala asagana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay xaqa ha ku sugo int annaga waxaan u dhimanaynaa waa kitaabkaas qur-aanka ah hadaf kaloon leenahay ma jirto ilaahay waa naga kaafiyey gaal ilaahay waa naga kaafiyey falilaahi alxamdu waxaa loo baahan yahay gaalada dhammaystir bay u baahan tahay dhammaystir maanta marxaladda waa u jeednay meeshay marayaan meesha hadda loo joogo muqdisho lafteedaa la arkaa muqdisho meesha ay mujaahidiin joogaan run ahaantii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynanaa goordhow inay madaxtooyada tagaan biidni- biidni illaah annaga waxaana loo ka baahan yahay jihaadka waa maal iyo naf iyo lisaan waay insha allahu tacaala maalkaana weliba ugu horreeya sida hadda aayadaha qur-aanka jaahaduu biamwaalikum wa anfusikum dhowr aayadooda ku timid ilaa hal aayad oo nafta soo hormarisay mooyaane insha allahu tacaala maalkiina qabaa'ilaadka muslimiinta ah ee ku nool gobolka shabeellaha hoose guud ahaan maalkii way wadaan run ahaantii sidoo kale suldaanka beesha tunne suldaan maxamed cabdulqaadir ayaa isaguna goobta ka hadlay tabarwal waaye gaalo tabartiya dhammaate murtadiin tabartiya baaba'day hadduu wali ka jarne bili afaraada iyo ka jarna janaayo febraayo maarso abriila hadda ka jarna waa halkisana eeyusam lunqobadiu ilaa hadda hal shilin dhaqaaleya malhay adduunka hal shilin dhaqaaleya manhay ballanqaadka la ballanqaaday walwaysanya ilaa hadda markii hadalaay nankii midowga afrika haysada shalmigeerad wali arrey ilaa hadda wal ballanqaadaya mahaysan shilin mahana deerna markaa wali ogaadasaan ani meel walba an jarna xaqiiqdii mardhow wali ilaahay ka rajayana inuun aragna isan haddii wali la yaabantiina baraawo gaali ka jarta gaaladaas dagaal diyaarman ah godkaasley ka jarta bahowlay fadahayd wala haddana dhibahay murtadiinta uun murtadiintiina aragahay tan walka biyahay magaalooyinka mardhow wali la kiyaabe inay xamarley la isla qobsada gaaladu mulantaaban gaaladun iyo wali alla aragu doone sida maraykanka oo kale jid isya haraano tuugta maan hubkuna katabaana jidlayna si ay ku sugaan insha allah
waayadan beelaha ku dhaqan walaayadka islaamiga ah waxay ku tartamayeen bixinta xoolaha gaar ahaana geela iyadoo la gaarsiinayay furumaha ay ku sugan yihiin ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin
allahu akbar allahu akbar allahu akbar